الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan ugu horeyntii suldaan soo dhowow jasaakum allahu khayr waa dhowahay idaacadda andulus waa tahay suldaan arrimo dhowr ah iyo mawaadiic kala duwan ayaan insha allahu tacaala wax kaa weydiin doonnaa ugu horeyntii halkee ayaad ku soo qaadatay suldaan noloshaadii dhallinyarnimo maxaase ka xasuusataa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waasalaatu waassalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbi wasalam jazaakum allahu khayr idaacadda andulus markaan u galo su-aasha jawaabteeda horta waxaan dhashay ani kun sagaal boqol lixdan sagaalkii bishii maarso waxaan ku dhashay magaalo la yidhaahdo baar dheere oo ka tirsan gobolka gedo waxaan ku dhashay meel la yidhaahdo xaafad la yidhahdo buula kaskay hilabaneeda la yidhaahdo webiga hilada u muuqato marka kadib markaan toddoba jir ahaa waxaa la igeeyey dugsi qur-aan macalinkayga waxaa la dhihi jiray macalin boorow anoo dugsigii dhiganaya haddana markii waxaa la igeeyey iskuul fasalka koowaad iyo fasalka labaad waxaan ku qaatay degmada baar dheere kadibna walaalkay oo shaqaalo dowladeed ahaa oo laascaanood ka shaqaynayey ayaa yimid isagaa yidri aabbahay maxamed anaa waxbarasho geynaya anaa wadaaye bedel baa la ii sameeyey waxaa la ii bedelay laascaanood dugsiga hoose iyo dugsiga dhexba waxaan kusoo dhammaystay laascaanood kadib markii laascaanood aan ka imid dugsi dhexe markaan dhammeeyey macalin b b iyo ninkii rabo macalin b b uu noqonayay laba sano gurmadaa loo diraayey markaani waxaan ku qanci waayey ganacsina waa ku dhadhex jiray waxaan ku qanci waayey hawshaas oo mashaarka la qaadanaya isla markii aabbahiia ganacsi ahaa ganacsigii aan ku biiray ani wixii markaas ka dambeeyey aabbahay wuxuu soo degay dukaan ka furtay tuulo la yidhaahda barrow diinle iyo caanoole laba tuulo isula dhowo baardheer soddon kilomitr u jiraan meesha ugu imid dukaamadii aan meeshii ku qabtay muddan dukaamadii ka shaqaynayey iyadoo shaqadii sidaas aan u wado ayaa markii dambe waxaan u wareegnay magaaladii baardheer aan ku noqonnay oo dukaankii haddana baardheeraa loo raray annagoo shaqadii si fiican noogu socoto oo xaalkeen uu aad u fiican yahay ayaa waxaa dhacay dowladdii kacaanka ayaa burburtay dowladda markii ay burburtay burburkiiaa meesha nagu qabsaday horta nolosheyda intaas ayaan ku soo koobaya
markii ay burburtay dowladdii kacaanka burbur baa dhacay dadku way kala hayaameen sidee ku saameeyey burburkaasi shaksi ahaan keysa qabate dowladdaas markii ay burburaysay waxaan joogay baar dheere dukaan ayaa noo furnaa dukaankii iyadoo noo furan ayaa maxamed siyaad barroo xamar laga soo ceyriyey noogu yimid wakhti salaada cisho aan dukannay baar dheere kadib annagoo meeshii ku sugan maalin maalmaha ka mid a waxaa la yidhi wixii ganacsata dhan ha loo yeero waa naloo yeeray shiir kalaa naloogu yeeray meeshiyaa la fariistay markii la fariistay meesha waxaa naloogu nin la yirahdo warsamo indhool warsamo cabdulaahi dalees ayaa shirka guddoominayay wuxuu yiri annaga weli dowlad annagaa wadanka ka a muqdisho waa un ka soo baxnay ma ogi waa weli waa joognaa marka waxaan laydinka rabaa dhaqaala laydinka rabaa waa garta warku waa un la dhegeysanaya ma ogi qof u fadhiyey ma lahayn oo dadkan haddaba lasoo cersaday haddaba lasoo daba joogaa u s c iyo s d m awey intaasaa maskaxdeena ku wareegeysay adiga waxaa naloo qabtay maalinta maalintaas waxay saan u malaynaya talaaday ahayd sabtiga wixii ka dambeeyey inaan dhaqaalo keenno ayaa lagu ballamay annagoo madluum ah ayaa meeshii ka soo tagnay oo ku qanacsaneen warkaas maalinta jimcaha ahayd waxaa dhacay weerar oo ay soo qaadeen u s c iyo s d m oo wada socda dhinaca dalcadday baardheere ka soo galeen jiib ayay nagu soo bilaabeen marka xilligaasaan ani dukaanka waxaan xiray khudbadan u xiray anuu markaas xaafadda tegey ayaa waxaa soo bilaabatay dagaalkii xabadiyaa soo bilowday adiga dagaalkii dhulkan shaf ka dhignay xabadkan dhulka dhignay waxaan jiifno jiifno adi dagaalkii wuxuu soo gebagaboobay toban saac oo galabnimo tobankii saacna waxaa laga adkaaday u s c iyo s d m t swat magaaladii gacankuhaynteeda si guud horan u haystay haddana waxaa la wareegay dadkii taabacsanaa maxamed siyaad barre oo markaas qabiil ahaan isagana u shaqaynaya oo la wareegey markay la wareegeen kadib waa soo baxay aniga kaalay dukaankii magaaladii soo fiinansiri markaan dukaanka imaanayey waxaan ugu imid dukaankii oo ganjeelkiis inta baawur bagaasa lagu xiray banaankaas lagu tuuray baawur bagaasa dabada ugu jiro oo dukaankii la raranayo waa iska agmaray wax oo markaas dukaanaan leeyahay iyo waxbaa ii furnaa iyo cid dhihi karta ma leh meeshaan iska agmaray oo xaafaddan isaga noqday habeenkii waa la seexday subaxii waxaa lagu soo dheelmaday magaaladoo dhan nin sheekh mursal la yidhaahdo ayaa magaalada sheekh ka ahaa oo markaas dowladda mas-uul ha ahaatee laakiin ninkaasaa jamaca jamaca ka dhisneed jamacada isagaa mas-uul u ahaa isagaa loo yimid maxaan samaynaa ay dhaheen aad bay ugu amar qaadan jireen markaasuu wuxuu yidhi ha laga baxa magaalada hal qofoo ku haray oo jamacada a ma leh baardheer sideeda waxay ka koobneed wax jamace la yidhaahdo oo lix firqa la yidhaahdo ay ka koobnaan jirtay marka amar baa la siiyey ha laga baxa la yidhi kulli magaalada waa laga baxay hal qofoo ku haray male shacabkii haa markii laga baxay ani waxaan ka mid ahaa dadkii magaalada ku haray magaaladan ku haray xoogaa alaabo meel aan ku qarqariyey iyo waxbaan rabay inaan weli aan meel kusii hubsado adiga saddex habeen markaan joogay dad meesha aan isla joognay iyagana habeenkii iyadoo la jifay wakhtigii baxeen xitaa maba sheegi kari subaxii keligayaa ku soo haray aaggii oo hilabaneedda subaxii aniga waa soo baxay magaalada gudaheedaan soo galay gaajaabi haysay gabar adeerkaygu dhalay xaafaddeedaan tegey gabadhiya xoogaa mala wax ii samaysay waa quraacday waa noqday anoo noqday wiil kaleo saaxiiba aan nahay isagana meelahaas ku dhudhuumanayay ayaa ii yimid oo shiiqaal ah markaasuu yiri ni waa baahanahay dhowr beer wax macunna keen waay saaka ani wax soo cunay markaan soo raacnay labadeenna waa nala qabtay waxaana qabanaya ciidamadii kuwii siyaad bare bes markii nala qabtay kadib waa nala kaxeeyey maalintii jimcahana dad meesha lagu dildilay oo badanaa jiray oo isku jira reer baydhabo u badan oo shaanshi u badan oo carab ku jirto oo qabiil walba ku jiro meydkooda meesha daadsanaa oo inta lasoo qabtay la dilay oo buundada agteeda lagu dilay bes waxaana loo kaxeeyey meeshii dadka lagu dilayey bes annaga aad baan u naxnay kadib meel baa nala fariisiyey waxaa nala weydiiyey qabiilkeenna wiilkii wuxuu yiri waxaan ahay sheekaal waa la iska fasaxay isaga anaa qabiilkayga la weydiiyey yaa tahay la yiri tunee ah yaan iri markaasuu intuu labada guluusoo kore shaarka bixiyey mid iskartii ka mid ah wuxuu yidhi meeshan ma u jeedaa haa baynaad la igu soo dhuftay waaye kunyo baroo la igu soo dhuftay tuneyana igu soo dhufatay ani meeshiyaa la ila baxay waxaa la ii kaxeeyey meeshii dadka lagu dilaayey isla markii magaalada waxaa ii gashay in la i dilay yarkiia soo fakaday isaga hadduu soo baxay maxamed waa la dilu yiri anigana xaalkayga xaal adaguu tegey waa la i waday markay cabbaar i wadeen haddana meel kale la i fariisiyey saacad qaali ah iyo lacag yaroo kun kun shilin oo aan sahay ugu talagalaa jaabka iigu jirtay waa garta markii habeenkiin ani qur-aan badanaan akhriyey intaas waxaan dhahayay ilaahu qur-aankii xalay a akhrisay ilaahu qur-aankaas igu badbaadi Mhm.
isla markii adiga meel baa la i fariisiiyey waxaa la iga qaatay saacaddii soo fur waa furay lacagtii keen lacagta markaasaan ir waran noo kala goya sahay baan rabaa inaan sahay ahaanaan u watay war waaba ku dil rabnaa sahayda aa sheegays maxay tahay keen lacagtiyaa la iga qaatay waa garta bes waa la i kaxeeyey markaan waxaa la ii waday markaan marba marba waxaa la ii soo dhoweynaa wixii baa koraan uga jeedaa meeshii la isku dilayay Mhm.
ayaa la ii sii dhoweynaa waa sii socdaa waa garta ilaahan aad qalbiga uga baryey markaasaa waa murmeen afar qof camal ay ahaayeen way murmeen mooryaantii mooryaanti Mhm.
markay murmeen kadib in la isii daayaa ilaahay qadaray waa la isoo daaya markii la isoo fasaxay waa soo baxay ma ku noqon xaafadeydii guri seedigayo ayaan tegey
Mhm.
oo wadaad carab oo seedigay ah bes war ma lagu soo daahay alxamdulilah yani meeshiyaa maalintii dhan joogay Mhm.
habeenaa meeshii iigu galay waxbaan isku aadistay alaab yar oo aabbey isagana meel helishid la yidhaahda ay u qaxeenaan u socdaa markaasaa waxaa dhacday waa soo baxay habeenkii magaalada waa ka hooyan jireen habeenkii xilligii sagaal sac markii la gaaray Mhm.
ayaan tartiib waxay intaan jawaan ku shubtay xoogaa sokor iyo caleen iyo wax yar cafish cafish ah garabkaan saartay Mhm.
waa dhaqaajiyey tooshna waa iigu jiraa oo aan markaa duurka baxda iftiinso aan isleeyahay markii magaalada aan kasii baxaya tooshka igu shidmay Mhm.
waa qisada igu yaakban tooshka igu shidmay markuu shidmay Mhm.
waxaan mooday wax isoo ceyrsanaya waa garta markii aan orod bilaabay waa garta habeenkii dhan saan u ordaay u ordaay u ordaay markii wadnaha afka isoo galana aan daalay Mhm.
kaalay waxaan ku- aan soo gaaraynin aadan ka fakanaynin fiiri markaan isiri gadaasha markaan fiiri dusheedaaba iftiinays Mhm.
markii aan dhulka intaan ku tuuray tooshkii aan kala bixiyey batriyaasha aan kala gediyey Mhm.
meeshaan u socon lahaa laba saac waxaan u socday wax hal saac ka yar ka yar Mhm.
marka alxamdulilah isla markii aabihii aan la kulmay waxaan u geeyey alaabtii aan u waday meeshii kuma sii hakanin waa ka sii tegey Mhm.
baabuur markaas taagnaana sii raacay oo la yidhaa meel wehelow la yidhaahdo u socda Mhm.
aabahii kullina waxay aaminsanaayeen taar iyo taleefon iyo waxba ma jirin in la idilay aa suuqa ii gashay waa garta markay arkeen aad bay u farxeen adi waa ka sii tegey walaalkay oo isoo i raadinaya isagana la yidhaahdo tuuladii hore oo dukaanka nooga furnaa dukaan uga furan yahay caan oo la yidhaahdo oo isoo raadiyay isagii walaalkiisoo isku hooyo ay yihiin isla socdaan Mhm.
Aa, markii dambe iga hor yimid bes baabuurkii aan rala joojiyo baabuurkii aan isla raacnay meeshay igu ooyeen waa soo baxnay
Mhm.
tuuladii wehelo wuu ku ekaa baabuurka meeshaan ku degnay yarkii walaalkay walaalkiisna meeshuu deganaa Waa- meeshiyaa waxaa dhacday meeshii nagu marti qaaday subaxii markii waaga baryeyna waana waday tuuladiyuu na geeyey waa garta kadib saan tuuladii u joogay barnaamij waxaan sameeyey ganacsi yaryar ah miis meesha noo yaali jiraa firsha wax la yaraadaan furay waxbaan isku aadaadiyey sidan wax un u wadwaday u wadwaday wixii ilaaha ii barakeeyey xoogaa Mhm.
dhaqaala ii abuurmay lacagaan helay Mhm.
marka meeshii waa sii weyneeyey makhaayadaan furay markaan bas muqdishoan tegey markaan muqdisho tegey ayaa waxaa yimid ciidamadii maraykanka waa garta oo la- markaas la baxay unitaf waa garta waxaan xusuustaa waxay ahayd aan u malaynaa xilligii een, sagaashan iyo labadii bishii oktoobar inay ahayd aan u malaynaa xilligaasay yimaadeen Mhm.
ciidamada unitaf aa yimid Mhm.
unitaftiisay u joogtay markii dambe dagaalaa dhacay oo genaraal wow iyo genaraal haw aa loo bixiyey caydiid iyo ninka la yidhaahdo waa garta admiral jonathan haw nin la dhahayaa ciidamada Mhm.
hogaaminayay Mhm.
caydiidna wuxuu hogaaminayay ciidamada soomaaliyeed adi- dagaalkaasaa dhacay Mhm.
markaasaa dagaalkii aad buu noo saameeyey waa garta
marka wax badan ayuuna saameeyey waxaan xusuustaa habeenkii sideed saac marka la gaaro Mhm.
aysiyaa duqayn bilaabaysa sideed saac waxaan deganayn annaga meesha la yidhaahdo ahn towfiiq Mhm.
markaasaa meeshaasaan habeennimadii ka soo lugaynaynaa waxaan soo aadaynaa bakaaro bal haddii madfac uu ku dhaco wixiina- wixii gubto si aa u badbaadisaan habeen walba waa soo lugayn jirnay marka adiga ganacsadaad taa markaas ganacsiyaan ahaya ganacsi weynaa ii furan Mhm.
meel bacaadle iyo bagaashaa ii furan waa garta marka
marka wadciga magaalada siduu ahaa marka dagaalka siduu u saameeyey dagaalka aad buu u saameeyey wuxuu ahaa dagaalka dagaal aad u saameeyu ahaa oo habeenkii oo dhanba aysiyaana duqaynaysa gub iyo gab diyaaradihii duqayntii iyo marmar weeraraa dhacay waa og tahay oo marra dhihi jiray rangerskii marootiiba reedkii baaba raamsadee oo lagu shirbi jiray xitaa markii oo ay soo weerareen meel dugsi ah marka dagaalada waa tiro badnaayeen aad bay u tiro badnaayeen marba meel bay ka qarxaayeen mudaaharaadyadan way socdeen oo maraykan waa tii la jiijiiday oo baktigiis meeshaas lagu jiijiiday oo markii dambe caalamka xitaa la tusay waxyaabahaasaa dhacay adiga dagaalka aad buu noo saameeyey xilligaas doolarkii xitaa waa nagu soo dhacay oo ganacsi aan xitaa waa la khasaaray marka dhibaatooyin badanaa jiray kadibna yunisom ayaa la wareegtay wixii lagu jiraba adiga markii dambena dagaalkii hogaamiye kooxeedyada bilowday noloshii muqdisho markii dambe muqdisho waa ka soo wareegey waxaan u soo wareegay baar dheere markii dambe waxaan u soo wareegay saakow saakow aan soo degey jubbooyinkan imid saakow waxaan soo degey labada kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaan soo degey markaas wadciga saakow siduu u ahay wadciga saako wuxuu ahaa meel jawigeedu iska degan yahay yaa maamulayay qabiil unbaa maamulayay waa garta qabiil meel maamulaya ahayd wax borbalena kama taagnin marka saameyn ma ku lahaayeen saakow hogaamiye kooxeedyadii qayba ka mida jubbooyinka joogi jiray sida kismaayo kale maya wax saameyna kuma lahayn waa garta waxaasoo dhan waa ka madax banaaneed qabaa'ilada unbaa joogay oo hadda wax hogaamiye kooxeed ah ma jirin meeshaas waxay iska ahayd nolol miinime isaga nooleed oo ganacsigeeda iska wadato oo meel hay-ada ay degan yihiin bay iska ahayd oo hawsheedan miinimay ku socotay wax mooryaan mooryaan ka weyn ma jirin waa garta marka halkaasa ganacsiga kasii halkaasaan ganacsigii ka ambaqaaday markii dambe magaaladii waa igu yaraatay waa fahmi waayey waa garta magaalooyin waaweynaan ka imid magaaladii waa i qaadi weyse waa saakow saakowtii haa waa garta waa isaga tegey xamaraan ku laabtay markaan muqdisho tegey markii dambe saako waa imid saako dib ugu soo noqday ilmihii iyo xaaskii aaba joogay waa garta saako markaan ma kula weynaatay mise waa sidii saakoodii qisada ay igula weynaan doonto waxay ahayd markii aan imid anoon laba isbuuc joogin dagaal ayaa ka dhacay saako waa garta laba qabiila isku dagaashay waa garta labadii qabiil dagaalkooda markuu dhacay afar bilood aa laga maqnaa musduniya meel la yidhahdaan u qaxnay oo tuulo yar ah afar biloodaan tuuladii soo joogay markii dambe aan dagaalkii uu dhammaaday magaaladii aan ku soo noqday waxay noqotay magaalo weyna ila noqotay ilaan tuulo yaraan ka imid markaan magaalaa imid moogtahay xilligaasaan la qabsaday waxay ahayd saan qiyaasaya sagaashan iyo sideeddii dabayaaqadeedii saakowda ila weynaatay saakowdiiaan degey guryihiina waa iga gubteen oo dagaaladiiya dab guryihii la gubaayey dabkii saameeyey marka dagaalkaas siduu ku istaagay dagaalkaas waa la dhexdhexaadiyey nabadeenaa dhacday oo markii dambe afar bilood kadib waa lagu guulaystay in la joojiyo ha markaas unba keliya qabiil ku dagaalamay badanaa qabiilada kuma dagaalami jira waa markii ugu horreysay uguna dambeysay uguna dambeysay halkaas mar dagaalkaas aan ka xasuustaa taariikhda
xilligaas wixii ka dambeeyey deegaanada maxaakiimta ayaa la wareegtay adigan waxaa ku sugnay saako bal sidee idiin soo gaareen maxaakiimta markii maxaakiimta xilligeedii waxaan ka mid ahaa aniga maxaakiimta ka hor intaan maxaakiimta iman ka hor ayaa annaga tashkiilna galay oo xilligii itixaadka xoogaa waxaan ahayn dad xoogaa dhisan oo diinta lagu tarbiyey annagoo sidii ku tarbiyeysan ayaa maxaakiimtii soo baxday markaas annaga waxaan lahayn weli masaajid gooni ah ayaan ku dukanaynay meel suufiyaalaa joogay suufiyaashaan iska qabsannay waxaan bilownay in aan taraawiix soddonku jus aan ku tukanno tiyaa dadka waxay la noqotayba wax lala yaabo suufiyadii tii arrintaas nafteedaan lagu qashqashaaday beteri iyo nalaan shidan jirnay marka annagoo sidii isugu xiran oo dad isku aad aadan nahay markii dambena masaajid gooni a aan dhisanay oo alhuda aan u bixinay ayaa waxaa yimid maxaakiimtia waxay soo degeen bu'aale
waa garta maxaakiimta intay soo mareen intay soo mareen malalahaa markii dambe waxay soo degeen bu'aale bu'aale markay soo degeen waxaan ahaa oo ka mid ahaa weli aan hormuud buu ahaa dadkii maxaakiimta saakuu ku soo dhoweeyey Mhm.
bu'aalaan ugu tagnay waxaan nidhi noo imaada annagana Mhm.
annagoo howshii ku guda jirno oo xoolihii aan ku martiqaadi lahayn geel iyo ariba aan gadnay Mhm.
ayaa ninkii barhiira la yidhaahdo baar dheer weerar ka soo qaaday waa garta oo maxaakiimtii uu weerar ku yahay waa garta
waan xasuustaa xilli rabadaanay ahayd anoo soo afuray oo cishi taraawiix u socdo Mhm.
oo masaajidka u socdo ayaan waxaan arkay baawuur baardheer ka soo galay oo dadkoo dhan lagu soo xoomay baawuurkii oo dadkii dhan baawuurkii waraysanayaan waa garta waa u sugay masaajidkii ma aadin markii buuqii yaraado dadkii ka kala degeen darawalkii aan soo dejiyey waxaan idhi war buuqan iyo meeshan maxaa ka jira maxaa dhacay waa isnaqaanay wuxuu yidhi nio ninkii barhiiraal ahaa maanta dhan baar dheere colcolaadaa ka socday ciidana la soo aruurinayey baawuro soddon aan ka yaraanay soo wataan waana soo baxeen
Mhm.
annagana markaas magaalada wanteed ayaan ka nahay maadaama maxaakiimtii aan soo dhoweynayno oo dhallinyaro firfircoon aan nahay xoogaa waana lagu kacsan yahay Mhm.
isla markii waa baxay masaajidkaan tegey dhallinyaradii iyo asxaabta aan isla ahayn aan waday waxaan aadnay waxaan geeyey meel masallo oo markaas ku dukan jirnay habeennimadii meeshaan fadhiisanay waxaan yidhi war ma qabtaan maya warkaasaa jira waaye waa ee garta tala keena
waa garta bes meesha waxaan isku waafaqnay ninkii maxaakiimta aadi karana inuu aado Mhm.
ninkii xeeladaysan karana inuu xeeladaysto Mhm.
ani baawuuran cusub oo yuudhi oo markaas soo gataan haystay Mhm.
baawuurkan la baqaayay waxaan idhi ani horta baawuurkan aan xamar geynaa Mhm.
bes dhowr qof oo dhallinyaraa i raacday oo iyagana meeshii maxaa bu'aalaa lasii maraaya waddada Mhm.
baawuurkii aan raray habeennimadii waa baxay
waa garta bes maxaakiimtii aan u tegnay mar haddiiba dhallinyarada meesha iga hareen anigana gadaal haddaanba kasii mara waa sii gudbay muqdishaan tegey muqdisho markaan tegey isla markii raraan soo helay isla markiina waa soo noqday haddana Waa.
iyadoo bu'aala la joogo umbaa ugu imid bu'aaladii iyadoo la joogo ayaan soo baxay baawurkii aan bu'aala dhigtay markaan soo noqday rarkii aan dejiyey kadib mucaawinaan bu'aala ka qaaday salaglaan geeyey Mhm.
salagla markaan geeyey isagana wuxuu deganaa barhiiraale dagarasmeel la yidhaahdo Mhm.
isla markii waxaa dhacday intaan gedigaas ku maqnay habeenimuu gudbay dhinaca dajuumuu noo gudbay waa garta bes baabuurkii aninu isduniya aan soo dhigtay magaaladeydaan iska imid markaan barhi gadaalaan ka soo maray wax boorbaleen ah ima hayo isla markii dagaalaa dhacay dagaalkii barhiiraala looga adkaaday Mhm.
dhowr iyo soddonkii baawur watay waa laga qabsaday iyagoo soo lugaynayo aan ayna soo mareen oo Oh.
dhahaya weli annaga waxna la dagaalamay malaa'igaana la dagaalantay maogi bini'aadina lagama dagaalamin dhahaya ayna Waa- soo mareen waxay u gudbeen iyagoo lugeynaya cagcadaan iyo dharla'aan ah baardheer ay u gudbeen waa garta kadib maxaakiimtii ah isla galabnimadii iyagoo soo bursanaya yimid aad baan u soo dhoweynay waa garta markii aan soo dhoweynay kadib ciidankii ugu horreeyey oo lug ahuu ahaa baawuurtii markii dambe gadaalay ka imaanaysay maalintii dambe waxaan diyaarinay raashiinkii iyo wixii martiqaadkan ugu talagalnay markaasaan baawur intaan ku qaadnaan ka horgeynay waa maalintii ugu horreysay aan baranayo jirgaan shah lagu shubaayo oo sida tarmuuskoola aan qaboobayninba waa maxaakiimtaa i bartay waa garta bes adiga sidii aan ku soo dhoweynay meeshay muddona la degnaayeen anaa gacanta ku hayay raashinkooda soo qaadidooda waxay u baahan yihiin wixii agab u baahan yihiin wixii dhan anaa maamulaya wixii diin loo baahdaan u soo deensanayay meeshii aan si fiican ugu soo dhoweynay Mhm.
dagaalkii waxaa la aaday iidaale Mhm.
dagaalkii iidaale suu u socday markii dambe waxaa dhacay dagaalkiyaa lagu soo jabay anoo baawurkii ii raran yahay meel faraar la yidhaahdo maraayo oo baawurkii iga ciirsan yahay in hashe mucaawino wado Mhm.
nimankii muhaajiriinta u badnaa oo cabdibalayaal saaran aa Mm.
meeshii igu yimid Mhm.
ani aadaan unax meeshaan isku waraysan war maxaa dhawr waa waa lasoo jabay waay Mhm.
ani waagaa igu baryey markaan xaggee marka ka soo jabeen maxkamadaha markaas waxay ka soo jabeen iidaale iidaale Ah.
Mhm.
Mhm.
waa garta
ani waagaa igu baryey dadkii horteyda aan ku ogaaba haddii ay gadaal iga mareen Mhm.
jihadaa ila gadoontay waa garta isla markii saakoodii kuma noqonin ilmahaygaan la hadlay waxaan idhi hadla iisoo qaada ilmihiyaa meesha la iigu keenay baraaw iyo deegaankii aan u dhashaan soo aaday waa garta qaabkaasaan markii dambe baraaw ugu soo wareegay aniga Mhm.
Mm.
waayahay Een, suldaan muddo dhowr sano hadda laga joogo waxaa lagu magacaabay suldaanka guud ee beesha tonni sidee arrintaa ku timid
jazaakum allahu khayran arrintaa waxay ku timid waa la wada fadhiistay waa la isfahmay duuraa la qabtay
dooro Ah, duuraa loo qabtay odayaashii dhan ugu yaraan odayaal konton iyo shan ka kooban waxgarad iyo nabaddoonno isugu jiraana la isugu yeeray waxaa la yidhi bal maxaa jira maxaa dhacay waa la iswaraystay adiga waa iswaraysigii kadib waxaa meeshii ka soo baxday eh, waxaa loo dhiibay toban iyo kow qodob aa loo dhiibay inay labaatan beri gudahood ku soo xaqiijiyaan suldaan guud oo beesha ay ku midaysan tahay inay keenaan waa garta qaabka hor suldaannimada ay ku soo baxday qaabkaasay ahayd waa garta qaabkiia markii dambe waa la fadhiistay waa la tashaday ani ganacsigaan iska ahaa saakowdeydii aan ku noqday saako waan deganaa anoon iga qasnayn ayaa meeshii la iigu yimid markaasaa la yidhi eh, waxaan rabnaa qori qoyan iyo qori engegan qaado Mhm.
annaga waxaan rabnaa inaad suldaan guud noo noqotid weligayna kuma fikirin daqiiqadna kuma seexan wax reerkayga ka badan oo ilmahayga iyo xaaskayga ka badan inaan mas-uul u noqdo waa garta weligay kuma fikirin raallina inaan ka noqdo diyaaru ma ahayn waa garta maxaa is leedahay een, tolku waa kugu yimaadeen oo inay kuu doortaan suldaan inaad u noqotid maxaa u sababaha wallaahi waxaa u sabab ahaa waxyaabo badan baa u sabab ahaa oo ay ka mid yihiin xilligii aan u soo wareegay dhinacan baraawe Mhm.
xoogaa tolka dhexdiisa aan ka muuqday waa waxyaabo badan oo la isku haystay iyo waxyaabo badan iyo xalal xalal badan iyo ah, inay qayb ka soo inay qaad.
midoobaan iyo waxyaabo badanaan kula talin jiray waa garta markii dambena ganacsigaygii aan isaga noqday oo xilligaas iyaga unbaan gubaabinaya ma ogi aniga inaan xil qabtana diyaar uma ahayn Mhm.
markii dambena kolley asbaabtaas unbaa sabab u ahayd wax oo calafna waa iska jiray oo hadda ilaahayna wuxuu qadarayay inaan suldaan noqdo Mhm. Marka- laakiin wax aan ku fikiray ma ahayn markaan ogaaday haddiiba ay asbaabteeda ku badbaadayaan aan sabab u noqonayo oo waxna aan gaarsiin karo oo hal qof waxbuu bedeli karaa maadaama hal qof wax bedeli karo amaad bedeli kartaa daraaddeed markii dambe Mhm.
waxaan isidhi intaad ku dembiyaabi lahayd oo aad diidi lahayd Mhm.
wax- wax- maadaama aad nin wax qaban kara aad tahay oo kartina aad leedahay waa aqbasha waa aqbalay sidii aan ku aqbalay waa garta Ha.
imise hadda suldaanka beesha tunita waxaan ahay muddo afar sano ah Mhm.
Mm.
waayahay muddada afarta sane ee aad tahay suldaanka guud ee beesha tuni maxaad wax qabad ah oo beesha aad ku soo kordhisay oo la taaban karaa waxaan ku soo kordhiyey awal beesha waa mideeyey waa garta adduunyadana waxa ugu qaalisan waa midnimada Mhm.
tan labaad daaciyaan noqday oo ducaadaan u sameeyey oo sidii diinta lagu baran lahaa horumar loo gaari lahaa waxa aan ku horumarayno waa diintaas Mhm.
waxaan furay markiis weynaan horta markii ugu horreysa aan imid dumarka aan u dhisay oo nusaybe la yidhaahdo oo hadda dumarka oo kunyo barrow oo deegaanka dhanaa wax ku barta si khaasa wax loogu bara Mhm.
waxaa kaloo aan qabtay macallimiintii baadiyaha dhan iyagoo siddeetan iyo toddoba macallin ah ayaa markii ugu horreysay duuro aan ku soo xareeyey oo laba bilood i bar ah Mhm.
macallimiintia wacyigoodii iyo tajwiidkii iyo wax badanaa laga dhisay si baadiyaha loogu celiyo waa garta barnaamijkii sidii aan rabay wuu noqon waayey
Waa- markaasaan haddana waxaan sameeyey laba iyo labaatan macallin aan si khaasa u soo xareeyey muddo afar bilood ah oo kharashkana tolka uu bixinayo laba iyo waa- labaatankii macallin aad baa loo dhisay laba iyo labaatankii macallin waxaan ku celinnay baadiyihii
Mhm.
hadda dacwadii baadiyaha way nooga filnaadeen ilaa ay hadda waxaa ii dhiman hadda waxaa hadda ii xaraysan shan macallin kaloo hadda ii xaraysan waxaa ii dhiman soddon iyo laba macallin ahaan shan marka hadda laga bixiyo waxaa ii dhiman labaatan iyo toddoba macallina ii dhiman hadda inaan soo xareeyo haddii ilaaha yidhaahdo waa oo garta.
dugsiyadoo dhan aan soo tiri koobay waxaan kaloo sameeyey diintii la ihaanaysanayay geedaha hoostooda lagu baranayay ayaan waxaan isku dayey oo dadaal aan ku bixiyey kulli Mhm.
inaan me- guryo fiican aan u dhiso baadihii iyo tuulooyinkii dhan inaan guryo fiican madarasooyinkii qur-aanka lagu baranaya inaan guryo fiican oo jiingado ka kooban inaan u dhiso Mhm.
tiina waa ku guulaystay ilaa ay haddana waa ku jiraa oo hadda aad arkaysid safaradii ugu dambeeyey hadda aan ka imaanayay Mhm.
wax kale kuma maqnayn waxaan dhisayey in dugsiyadii la hormariyo geedaha hoostooda diintan lagu baran la ihaanaysanaya laga baxo oo diinta heer sare la gaarsiiyo oo guri fiican in lagu barto ilaa haddana waa wadaa hadda nafteeda dhowr dugsiya ii ballansan haddii ilaahay mandhar uuna siiyo roobka uu kala qaado kadib oo waddooyinkana ay furmaan haddana waxaan rabaa inta dhiman inaan dhammaystiro haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo qabtay dadka waaweyn muddadii hadda ugu dambaysay waxaa la yidhaahdaa deegaan la yidhaahdo roobow laga bilaabo ilaa fita dheer inta u dhexayso dadka waaweyn rag iyo dumarba doorooyinaan u qabtay oo tawxiidka iyo faatixada iyo ataxyaadka salaada iyo tawxiidka muhiimadda looga saxayo xaqiiqdii waa laga faaideyst dad kunka badanaa ka faa'iideystay barnaamijyadaasna waa wadaa hadda dadaalka aan wado wuxuu u badan yahay xagga horumarka diinta ummad markaad diin bartid aad diintooda ay fahmaan ayaa wax walbana aad ka gadi kartaa laakiin ummad eber ah oo diinba aan aqooninoo waxba aan kala ogeyn oo jaahil ah wax aad ka dhaadhicin kartid ma leh marka horumarkayga wuxuu u badan yahay dadkan siday diinta ku gaari lahayd waxaan kaloo aan ku dadaalaa in laga xoroobo wax la yidhaahda xeer kitaabkaas ilaahay in lagu dhaqmo unbaan dadku u sheegaa kitaabka ilahay in lagu dhaqmo maxkamaddaas waxay xukunta lagu kala baxo wax la yidhaahdo xeer inaan la isku maamulin badana intaasaan kala dagaalamaa dadkaygana macnaha waa dad baariyaal ah oo warka iga qaata qabulna ilaahay waa ii geliyey warkaygana war ma kor saaraan taasna ilaaha ku mahadsan waa tahay suldaan intaad hadda xilkan hayso bal ka waran xiriirka ka dhexeeya mujaahidiinta iyo beesha tunni jazaakum allahu khayr beesha tunni iyo mujaahidiinta xiriirka u dhexeeya boqolkiiba boqol waaye waa garta mujaahidiinta dhinaca beesha lagama soo gelayo haddii ilaahay yidhaahdo aad baa macnaha ay isugu fiican yihiin oo garabna waa loo yahay wax walbaa loo yahay waxaan samaynay inaan ku wareejinno ari shan boqoloo neefa iyo koob iyo toban neef oo geel ah ayaan isla markii ku wareejinnay marka kadibna dhowr jeeraan geel iyo timir iyo wax walba ay qabiil ka bixinayeen ama jubbada hoose ahaato ahaa infaaq fii sabiiliillah marka waxaa dareemaysaa markaan heerka ay isu joogaan inay isku fiican yihiin marka xiriirka ka dhexe xiriir aad u wanaagsan waaye xiriir walaaltinimaha ka dhexaysa xiriir islaamnimaha ka dhexaysa xiriir mujaahidnimaha ka dhexaysa beeshana markaan suldaan noqday kadib inta jihaadka ku biirtay wax la xisaabi kara ma ah ilaa hadday kusii qulqulayaan sidaan la socno suldaan beelaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga sanadihii u dambeeyey waxay ku tartamayeen inay samaystaan macaahid ubadka beelahaasi iyo jiilka soo baxaya iyo dhalinyarada beelaha kasoo jeeda wax lagu baro oo shareecada islaamka lagu baro adinku tartankaa qayb ma ka tihin haa waa ka nahay oo mujaahidiinta markii ay yimaadeen oo baraaw markii laga soo baxay kadib annaga dhowr macaahidan furnay hadda waa la yaqaanaa macadkii tunida la yidhaahdaa oo wuxuuba ka furan yahay meesha la yidhaahdo deegaanka kunyo barow ilaa hadda macad shareeca ilmaha noogu maqan annaga ilmihii macaahidan ka qalin jibiyey qabiilka macad shareecan u gudbinay hadda way maqan yihiin oo ilaa hadda way xaraysan yihiin imisaa ka qalin jibisay macadka beesha tiro ahaan tiro ahaan laba macaahid ayaa beesha ay ka qalin jibiyeen macaahid macadkii hore oo boqol ah iyo macadkii dambe oo boqol ah
suldaan maxamed cabduqaadir deegaanada beesha ay degto ee tuni oo ay ka mid tahay kunyo barow bal ka waran sidii ay ahaan jireen ka hor intaysan mujaahidiintu halkaa soo gaarin xaalkooda sidoo buu ahaa bal dadka u sawir iyo iminka oo ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanada laga hirgeliyey siduu yahay
sadar muuqda su-aal ka dhan waaye taas hadda nin walba ishiisa u macallin ah mujaahidiinta ka hor deegaanadan waxay ahaayeen deegaano baaba'san oo dagaal qabiil uu ka jiro oo hori gadaal la isu bursanaayo alxamdulilah ilaahay fadligiis muhaajiriinta mujaahidiinta say u yimaadeen oo loo soo hijrooday deegaanadii waxay noqdeen meel nabad ah oo barwaaqo ah ilaahayna barwaaqo uu siiyey qabiilkana wuu ku hormaray dhaqaalaa la helay dhismaa la helay si walbaa loo hormaray maanta deegaankan kunyo barow iyo agagaarkiisa iyo tuulooyinka dhan oo qabiilka uu dego maanta waa meelo xor ah haddii ilaahay yiraahdo marka laga reebo degmada baraawe oo gaar ahaan baraawe godkaas ma ogiya inta kale waa meel xor ah oo kitaabka ilaahay lagu dhaqo marka horumar wanaagsan baa ka jira dhinaca waxbarasho ha ahaato dhinaca bulshada ha ahaato dhinac walba way ka horumarsan yihiin arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo wax walba aad bay u horumarsan yihiin deegaanka khaas ahaan deegaanka kunyo barow maanta waa deegaan ballaaran oo la tartami karo magaalooyinkii jiray boqolaalka sano ayay maanta ka horumarsan yihiin waxaa ku yaalla madaarista ugu badan walaayaadka waxbarashada waa meelaha ugu horeysa waa kunyo barow waxaa ku yaalla cisbitaal weyn ayaa ku yaalla waxaa ku yaalla jaamacadaa ku taalla waxaa ku yaalla madaaristan kale oo sida caynul islaam iyo qurduba iyo intaasoo dhana ku taala suuqeeda qudaarta markaa fiirisid meel walboo qudaar ka baxda kunya la keena wayna ka raqiisantah meelihii ay ka baxday waxaa ka raqiisan kunya qudaaroo dhan meeshaa la isugu keenaa subaxii waxaa mootooyin soo gelaya waa yaabaysaa marka waa deegaan barwaaqaysanoo aadna u horumarsan bal ka warar marka deegaankaas gaar ahaan kunyo barow iyo deegaanada ku hareeraysan mujaahidiinta ka hor siday ahaayeen
mujaahidiinta ka hor waxay ahaayeen meel eber ah oo baaba'san oo la isku burbursado oo dagaal un u taagan oo habeenba cid ku hooyanayso marka alxamdulilah mujaahidiinta ka hor waxay ahayd wax dhimtay ahayd meesha waa magaalo dhimatay ahayd waayo dagaal unbaa dagaal iyo rabash iyo buuq iyo fawdo unbay ahayd marka alxamdulilah sidii jihaadkan loogu istaagay waxaasoo dhan waa ka nasannay maanta waxaan ilaahay ahayn oo aa ka baqaysid male shareecadiia loo xukuntamaa nabad i caano nabad i barwaaqa lagu noolyahay aad baa macnaha waa horumar sheeko lagu soo koobi kara ma aha waa nimco ilaahay uu nasiye ilah un baan ugu mahad celinaynaa uma mujaahidiinta
deegaanadan intiisa mujaahidiintu imaan suldaan waxaa ka jiri jiray dagaalo qabiil oo beesha tunni laftigeed qayb bay ka ahayd bal hadda maadaama ku dhaqankii shareecada islaamka la helay beelihii dagaaladu ay hore idiin dhex mari jireen hadda sidee isku tihiin jazaakum allahu kheyr beelihii dagaalada hore noo dhex mari jireen hadda waa isku fiican nahay oo kitaabkaas ilaahay aan ku walaalownay maanta wax rabash ah kama jiro waa la isku fiican yahay aad baa la isugu fiican yahay waa laisla daaqaa waa laisla degaa wax hadda rabasha kama taagna haddana diinaaba la helay diintaasaaba lagu sii walaaloobay ciddii diinta fahamtana hadda waaba nabad iyo caano waay deegaanadan suldaan waxyaabaha lagu xasuusta waxaa ka mid ah intaysan mujaahidiintu imaan in dhirta la xaalufin jiray oo dhirta laga jaran jiray halkan bal arrintaas dhibaatada ay deegaanka u keentay bal ka waran dhibaato weynay u keentay dagaaladaba badanaa waxaa wadayba oo loo dagaalami jiray dhirtaasay ahayd dhirtaas lama goynaayo waa la goynaa intaasa la isku haysay abaqyadii waaweynaa oo naloo harsan jiray oo xoolaha aqbadooda ay ku dhergi jireen waxyaabahaas waaye wax dagaalada kiciyeyba marka arrintii aad baa loo xaalafiyey laakiin mujaahidiinta markay yimaadeenna hadda falilahi alxamdu hadda geedihii nabaday heleen geedihii yaryaraabaaba hadda soo wada kacay oo mardhow waxaan rajaynaa muddo shan sana hadda kadib ah geed walba meeshiisii intii ahayd in ka badanaaba ka soo baxday sidii iyo kasii daran inay noqon doontaan rajaynayna insha allah
suldaan intaad xilkan suldaanka guud ee beesha tunni aad hayso maxaa caqabadaha oo aad la kulantay intii mas-uuliyaddan lagu dhiibay maxaase qisas ah iyo dhacdooyin ah ku soo maray oo aad la yaabtaa xaqiiqdii horta caqabado waa iska jirayaan laakiin wax hadda caqabad weyn oo ani aan sheego oo hadda i haysta ma arkin laakiin xilkan intaan qabtay anuu markii horeba iska ganacsi ganacsi iska ahaa oo xilka wax aqoona uma lahayn oo inaan hadda mas-uul noqdo oo dad maamulo oo nin hadda aqoonteeda lama ahayn marka waxaan aad uga murgaa xilkan amaad ku dembiyowda ayaan isleeyahay oo dhibka caqabadda iigu daran oo aan ka murgaayo mar walba taas waaye waayo dee nin xil qaaday eed qaadaa la yiri marka xilkana waa iska culus waa iska dhib badan yahay anigana waxaan kaloo xanuunkia igu batay aad baan xilkan ugu xanuunsaday marka dhibaatooyinka igu badan i haysta xanuunkaas waaye ilaahayna waxaan ka baryaa inuu xanuunkaas iga qaado marka intaasaa horta iigu daran
bal ka war xalinta beesha dhexdeeda markii maalan wax isku qabsadaan oo kale ama beesha iyo beelo kale diyo kala qaadanayaan oo kale caqabaadka sidee u xalisaa wallaahi horta dadka waxay rabaan run unbay rabaan biniaadanka biniaadan run haddaa u sheegtid waa kaa heybeysanayaan wax walbana waa kaa qaadanayaan ama qabiilka dhexdiisa ahaato ama qabiil kale ha ahaado cid aan maanta la fariistay ama laba qabiiloo qabiilkayga ahaynba aan halliyo cid aan la fariisto warkayga ka hor timid weli ilaahay ima tusin wax walba dadka qabuula ilaahay ii geliyey warkii aan kula hadlaba wuxuu u noqdaa dadka war daawo ah waana ku qancaan waana qaataan taasna waxaa sababaya inaad runta ka sheegtidoo wixii ay daacadnimo ay ka ahaadaana la rabaa mar haddaad daacad tahay ma hungoobaysid laakiin haddii marka horeba aad naftaada mujaabalo aawadid waxba kuuma toosayaan marka taasna ilaahay mahadiisa waxa waaye wax walbo markaas dadka aan isla qabsanno ama aan ku wada hadalno qorshe horta annaga markaas wax walbaba ani waxaan ku saleeyaa kitaabkaas ilaahay in lagu kala baxo waxay kitaabkaas ilaahay ka hor imaanayaan inaan iska dhaafno marka maadaama ay saas tahay ummaddiina ummad diimeed waaye way ku qanacsayiin marka way ku qancayaan waana ku kala baxnaa wax borbaleen oo ka taagan male waa garta suldaan maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda magaalada kunya barow kunya barow taariikhdeeda horta waxay jirtaa toddobaatan sano waa garta awal waxay deganayd meesha hadda isbitaalka uu ka dhisan yahay waa garta halkaasay ku ekeed halkaasay ku ekeed inta isbitaalka hadda uu ku fadhiya keliya ahayd markii hore magaalado idil magaalado idil waa garta taariikhdeeda markii dadkii markii xilligeeda degana aan la sheekaystay waxaa la iiga sheekeeyey in biyaha ceelkaas laga soo qaado meesha la keeno galaas yar dadka ciriiriga lagu jiray in kumi laga siiyo ama taano meesha ceelka hadda mudday uu ku yaalo magaalada hadda laga waraabiyo biyi laga keeno ashuun dhabarka lagu soo qaado meesha la keeno dadka markaa suuqayma in galaaskiiba kumi miya taana laga siiyo oo saas biyaha lagu gado biyahan cadiga shimbiliska marka laamiga laamiga waxay soo degtay xilligii laamiga la bixinayey ay magaalada laamiga degtay xilligaasaa meeshaas loo soo raray xilligaas xoogaa weynaan bilowday adiga ciriirigeeda wuxuu ugu badnaa biyo la-aantaas caqabada ugu weyneed biyahaasay ahayd nin walba gaari dameer u lahaa oo magaalada degan markaasaa adi kolley hadda markay mujaahidiinta yimaadeen ayay magaaladii kobacday oo biyihiyaa la keenay biyi markii la keenay haddiiba biyaba la helay magaaladii way isfurfurtay hadda magaalada ujeedadoo maanta caasimad la tartamaysa ayay noqotay muddo labaiyo toban sana oo gudahood ayay hadda ku dhisantay horumarkeeda waa labaiyo tobankan sano labaiyo tobankan sano wixii ka horreeyey markii toddobaatan laga gooyo konton iyo sideed sanaba way iska baaba'saneed laakiin labaiyo tobankan sano oo hadda ugu dambeyso magaaladii waxay noqotay magaalo laba boqoloo sano jirtay ama wayba ka sii qurux badan tahayba maanta waa ujeedaa wax walbaa laga helayaa maanta oo adeegoo loo baahda
marka hadda magaalada aaday u ballaaratay magaalada aaday u ballaaratay wayna sii socotaa weli hadday sii socotaa ilaa ay hadda lasii gadanayaa dhul hor leh imise deegaana hoos timaada kunya barow kunya barow deegaamo badanaa hoos yimaada oo aan ka yareen labaatan tuulo
waa garta waa yahay suldaan dad badan waxay isweydiinayaan maxaa sababay in kunya barow ay u noqon weydo degmo oo ilaa ay haatan deegaan u tahay iyadoo sidaa ay u weyn tahay oo horumarka uu ka jiro wallaahi xaqiiqdii waa su'aal ani nafteedaba aan ku wareersanahay oo jawaabteeda ay adag tahay inaan bixiyo laakiin dhowr jeer ma lagu weydiiyey waa la i weydiiyey maxay la noqon weyday oo deegaan ay uga gudbilaaday degmo u noqon weyday waa su'aalaha soo noqnoqda marka adeegyadeen horta way dhammaystirato weli way sii dhaaftay cisbitaalay leedahay oo jaamacaday leedahay oo iskuulaaday leedahay dugsi hoose dugsi dhexay leedahay dugsi sarey leedahay wax walbay leedahay wax maanta oo gobol wuxuu gobolada qaar waxay haysan inay haysataa laakiin su-aashaas waxaan jeclaan lahaa xarakatu shabaab almujaahidiin maadaama magaaladiina ay iyada gacanta ku hayso in xarakada la weydiiyo aqabadda ay degmo u noqon ladahay annaga waxaan codsanaynaa in degmo laga dhigo oo waayo degmo way dhaaftay maadaama degmo waxaydii dhan dhammaystiratay ay tahay in degmo laga dhigo si degdegna weli looga dhigo saasaan codsan lahayn annaga haddaan nahay odayaasha weli mas-uulkii deegaanka aan ahay waxaan codsan lahaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanay in bilaa sharuud degmo looga dhigo si degdega loogu dhawaaqo
waa soo gebagabaysanaynaa suldaan barnaamijkeenna ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa bulshada aad suldaanka u tahay ee beesha tunni iyo si guudba dadka muslimiinta jazaakum allahu khayr waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walbo ay joogaanba in oo ilaahay aan ka baqno awaamiirtiisa aan qaadanno wixiina laga nala farayna aan fartoonaanno wixiina laga reebayna aan ka harno taasaan adduuniya aakhiraba ku liibaanaynaa waxaan kaloon kula dardaarmayaa dhammaan bulshada muslimiinta ah meel walbo ay joogaan in kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa aan garab istaagno aan ku dhaqanno waxyaabaha kale oo khuraafaadka ah iyo sida dastuur inaan ka xorowno oo kitaabkeenna aan ku dhaqanno ayaan bulshada dhammaanteed aan kula dardaarmayaa inta aan walaayaadka deganayn oo meelaha deganna maanta dhibaatooyinka idin haysto waa dareemaysaan maanta haddii aad dagaalkii diideen aad jihaatami weydeen maanta waxaa idinku socda in guryihiinni laydinka burburiyo guryihiinni waxaa loo burburinaa jihaadkii aad diideen adduunya jecelaa idin galay adduunyadii aad jecleedeen idinkoo taagana guryihii laydinka burburinaya marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad iska dulqaadaan oo aad la dagaalantaan dadka muqdisho khaas ahaan weligiin dad dagaala ahaan jirteen dad la gumaysto dad la dhibo ma ahayn maanta maadaama saas ay tahay inaad isdullaysaan oo maanta guryihin hortiin lagu burburiyo maalin walba aad miidiya inta haystaan cadaaladaan rabnaa aad ku haysaan maalin walbana ilmihiina la dilo dadkiina wixii la rabo lagu sameeyo cadaaladaan rabnaa war ninku dilay maa cadaalad ka rabtaa waxaan idin leeyahay ilaahayna ka baqa ha la iska dhiciyo dadkaas in la iska dhicinay u baahan yihin haddaad iska dhicin weydaan weligiin saasay idin dullaysanayaan marka dulligaas ha laga baxo khaas ahaan dadka mujaahidiinta walaayaadka ku nool qabaa'ilada mujaahidiinta la nool oo walaayaadka ku nool iyagana waxaan leeyahay hadda waa ogtihiin shareecada islaamka waxaan ku helnay wanaag sharaf nidaam kala dambeyn nimca barwaaqo wax baan ku helnay intaas haddaan ku helnay waxaan idinkula dardaarmayaa idinkana dhammaantiin inaan jihaadkaas garab istaagno naf imalba aan ku bixinno walaalaheenna mujaahidiinta ilmaheenna mujaahidiinta inaan garab istaagno gaaladaas iyo gaalraacyadaas aan iska kicinno waa aragteen dastuur wuxuu yahay waa la arkay maantana kitaabkii ilaahay oo kun iyo afar boqol iyo afartan iyo toddoba sanana dhex yaalla maanta heerkii horumarka iyo wanaagga aan ku gaarnay waa u jeedaan dhiiggeenaa ku kala badbaaday maalkeenaa ku badbaaday shantii waxyaaboodoo diinta ilaalisaa maanta naloo ilaalinayaa marka kitaabkaas aan difaacno naf i maalba aan la garab istaagno markaan u soo daadego khaas ahaan qabiilka aan ka dhashay oo mas-uulkan u ahay beesha tunni waxaan leeyahay ilaahay cabsidiisaan idin dardaarmayaa waxaan rabaa inaad idinkula dardaarmayaa mujaahidiinta inaad garab istaagtaan naf i maalba aad la garab istaagtaan maanta waa u jeedaan annaga khaas ahaan beesha tunni haddaan nahay kitaabka ilaahay horumar iyo wanaag iyo sharafta aan ku gaarnay wax maanta sheeko u baahan ma ah waa ognahay wixii nolosheenna ahaan jirtay iyo waxaan ku soo nooleen iyo nidaamkii aan ku soo jirnay iyo dhaci iyo boobkii iyo rafaadkii iyo dhibkii iyo qabiilkii iyo wixii dhan kitaabkan ilaahay markii aan helnay ayaan wax walba ka xorownay maanta waxaan ilaahay ahayn oo aan ka baqayna male deegaankeenna nabad waaye waa noo hormaray waa barwaaqownay xoolihiyaa noo batay annagiyaa badannay waa bulaalnay waxaan horumarkaas wanaagaas ku gaarnay waa kitaabkaas ilaahay kitaabkaas ilaahay aan u gargaarno aan difaacno nafi maalba aan ku bixinno ilmahena jihaadka aan u dirno dhaqaalahen aan ku bixinno aan garab istaagno mujaahidiintana dhinaceen ayaan looga soo dhicin mujaahidiin dhinacayaan looga soo dhicin waxaan rabaa inaad warkayga markuu idin soo gaaro awalba waa u taagnaydeen haddana aad u sii istaagtaan aad sii labanlaabtaan jihaadkaas aan ku biirno aan garab istaagno nololaan ku helnay hadda wanaaggaas aan difaacanno iyo wanaaggaas inaan difaacanno intaasaan igula dardaarmaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan oo ah suldaanka guud ee beesha toni oo maanta martii inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة